أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته qodobada warka duhurnimo uga doorka roon oo aynu idinkugu hayno idaacadda islaamiga landalus waxaa ka mid a dhegaystayaal askar ka tirsan kufaarta afrikaanta ayaa bakhtii dhaawac ku noqday dagaal culus oo ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa kufaarta ku dhex maray deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose khilaafka ka dhex jira kooxda irdada soomaaliya ayaa sii xoogaystay kaasoo si gaar ah uga dhexeeyo murtad gurguurta iyo murtad xamse khasaa'ir kala duwan ayaa ka dhashay dhismo soo dumay kaasoo ku yaalla xaafad ka tirsan magaalada muqdisho guddiga la socodka iyo maaraynta fatahaadda ee ay ku dhawaaqday xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shaqadii ugu horreysay ka qabtay degmada jilub ee wilaayada jubbooyinka oo uu maro webiga jubba nadwo wacyigelin ah oo dadka lagu baraarujinayo ka hortagga fatahaadaha iyo daadadka ka dhashay roobabka ayaa lagu qabtay degmooyin iyo deegaano ka mid ah wilaayada baay ciidamada dowladda xabashida etoobiya iyo kuwa jabhadda faano ee amxaarada ayaa kala qabsaday degmooyin iyo deegaano kadib dagaallo culus oo labada dhinac ku dhex maray waqooyiga dalka etoobiya madaxa maamul goboleedka ridada puntland ayaa lagu eedeeyey inuu ka dambeeyey dagaal murtadiinta ku dhex maray degmada garoowe ee gobolka nugaal عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin axada taariikhdii hijiriguna ay tahay siddeed iyo labaatanka bisha rabiicu thaani kun afar boqol shan iyo afartanka qodobadii warka duhurnimo ugu door korona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan askar ka tirsan kufaarta afrikaanta ayaa bakhtii dhaawaca ku noqday dagaal culus oo ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa kufaarta ku dhex maray deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta ee ka jihada wilaayada shabeellada hoose oo koonfurta dalka soomaaliya qayb ka ah ayaa habeenkii xalay ahaa dagaal culus oo ay ku qaadeen xerada ciidanka kufaarta afrikaanta ee deegaanka buurculow oo ah deegaan hoos taga degmada baraawe ee wilaayadaasi inta la xaqiijiyey waxaa dagaalkaasi lagu dilay laba askari oo kufaarta afrikaanta ka mid ah waxaana ku dhaawacmay hal askari oo isla kufaarta afrikaanta ah sidoo kale ciidamada mujaahidiinta waxay xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee degmada qoryooley khilaafka ka dhexe taagan kooxda ridada soomaaliya ayaa sii xoogeystay kaasoo si gaar ah uga dhexeeyo murtad gurguurta iyo murtad xamse cabduqaadir maxamed rabbaani ayaa warbixin umuurtaasi ku saabsan inoo haya khilaafka u dhexeeya madaxda kooxda ridada soomaaliya ayaa cirka isku sii shareeraya xilli madaxa kooxda ridada soomaaliya xasan garguurte uu dalka dibaddiisa ku maqan yahay muddo isbuucyo ah ismariwaaga siyaasadeed ee u dhexeeya dabadhilifyada murtadiinta ayaa markii ugu horreysay bannaanka soo baxay kadib markii warbaahintooda lagu faafiyey warbixinno ka dhanaa garabka xasan murtad ee villa soomaaliya sida muuqata xulafada murtadiinta xasan garguurta ayaa laba garab u kala qaybsamay waxaana bilowday hardan culus oo u dhexeeya xafiisyada xasan garguurta iyo murtad xamse cabdi barre kaas oo u muuqda miduu daaqada kasii dhacayo xamse cabdi barre warbaahinta kooxda ridada soomaaliya ayaa laga sii daayay warbixinno lagu fadeexeynayo waxqabadka murtad yuusuf madaale oo ku magacaaban gudoomiyaha gobolka banaadir ninkan oo bilihii lasoo dhaafay muqdisho ka waday dhulboob ayaa lagu eedeeyey in uu musuq maasuqay mashaariic dhisme oo laga fulinayay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir wadooyinkii cusbaa ee uu madaalo ku faanayey in uu ka dhisay magaalada muqdisho bilicdeedana soo celiyey ayaa daadadka roobab ku raacay iyadoo bulshada soomaaliyeed ay la dhibaataysan yihiin wadooyinka biyaha ceegaaga ee horey lacago badan looga cunay waa kuwan qaar ka mida gaadiidleyda muqdisho oo ka cabanaya dhibaatooyinka wadooyinkaas haa shalay meeshaan ee, goobjooga ahaa alxamdulilah rabbilcaalamiin khadarta rabbi ayaa dhacday Ee, meeshaan ma- waddadan ee, marka ee burburaysay goobjoogaan ahaa makhaayadaasaa leeyahay oo injaazaa leeyahay alxamdulilah rabbilcaalamiin wabili xataa waxaa ku guddoomiyey ee, halkan ee, mootaa ku guddoontay oo saarantahay islaan waayiil ah iyo gabareer ee saarantahay ee darawalka waxaa isku dayeen dhannyar oo nala taagnaayeen lix ruux camal macal lixdii ruux iyo macal mootada hal maree wada qaaday ilaahay xagga uu gargaaray oo tiir uu ku celiyey wadada dhismada farsamo xuma haysta marka hore ninka dhisaya laa lama xisaabtama qandaraas la la siiyaa mukeyfa la iska galaa kabacdi waa laga tagaa ninka qandaraaska la siiya nin kaloo sii siiyaa ninka qandaraas nin kaloo sii adiga labaatan gacmood inay qandaraaska qaadataa laga yaabaa waa ujeedaa meel la mari kara ma anade mooto bajaaja wataa maskiina ahay beriga haddii hallawda ani iga hallawday qof ii sameeysa lama yaabo ma la arkaayo waxaa laga yaabaa inaan shaqaale ahay haddii halawda ninka iskale mootada mau sameeya masaano bil isyaa waa maya su-aasha shaksiyan darawal ahay liislaan waddada baabur ma wadi kari maadaama hal maalin la shaqaynayo magaaladan oo m- gudoomiye madaale uu ka dhigay magaaladan a e b magaaladii halkii maalina haddana meelaan marnaan la'anahay waddooyinkii dhan waa burbursan yihiin
murtadiintan is-eedeynaysa ma ahan naxariis ay u hayaan bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan wilaayaadka dalka balse waxay ku muransan yihiin kala badsashada lacagihii la musuqmaasuqay ee loo soo qaatay in waddooyinka muqdisho lagu dhisayo baraha bulshada ayaa si aadaa laysku dhex qaaday khilaafka soo kala dhex galay murtadiinta xasan sheekh iyo xamse cabdi barre iyadoona dadku khilaafkan ay cilaaqa uga yeelayaan khilaafkii soo dhex maray murtadiintii farmaajo iyo ra-iisul wasaarihiisii maxamed xuseen roble hadda waxaa muuqata in khilaafka marba marka ka dambeysa uu sii adkaanayo iyo hadalhaynta ku saabsan in xasan murtad lagu soo amray in uu xilka ka qaado ra-iisul wasaarihiisa xamse cabdi barre ma ku rumoobi doona xamse cabdi barre warkaas mise waa uu beenoobi doonaa mahadsanid rabaani khasaare kala duwan ayaa ka dhashay dhismo soo dumay kaasoo ku yaala xaafad ka tirsan magaalada muqdisho wararka naga soo gaaraya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in khasaare nafeed iyo mid hantiyadeedba uu ka dhashay guri kusoo dumay degmada waaberi ee magaalada muqdisho inta la xaqiijiyay hal qof ayaa ku dhintay gurigaasi ee soo dumayey iyadoo tiro kalena ay ku dhaawacmeen muddooyinkan dambe waxaa magaalada muqdisho ku badanayey waxaana siyaabo kala duwan u soo dumay guryo badan arrintan ayaa loo aanaynayaa guryaha oo raabuqay kadib markii muddo sannad ah oo ay dhisnaayeen islamarkaana wax dayactira lagu samayn guddiga la socodka iyo maaraynta fatahaada ee ay ku dhawaaqday xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shaqadii ugu horreysay ka qabtay degmada jilub ee wilaayada jubbooyinka uu maro webiga juba ciismaan axmed ubow ayaa tafaasisha warkan haya
waa shaqo looga hortagayo fatahaadaha webiga jubba oo maalmihii lasoo dhaafay waday biyo aad u xogan guddiga ka shaqaynaya fatahaadaha ee ay dhowaan magacowday xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si rasmi ah u bilaabay shaqada ka hortagista biyaha webiga wax- waxaana uu guddiga shalay si rasmi ah uu shaqadiisa kaga bilaabay degmada jilib iyadoona laga shaqeeyey dhowr goobood oo hoostaga magaalada jilib goobaha shaqada ka socota oo ay booqatay warbaahinta islaamiga ah ee landalus ayaa waxaa ku sugnaa qalabka shaqada oo ay makiinaduhu ka mid yihiin waxaa sidoo kale qaar ka mid ah shaqaaluhu ay ku howlanaayeen ka hortagidda fatahadaha uu samaynayo webiga muddadii ay shaqada socotay qaar ka mid a dadkaasi ayaana la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee landalus kan waxaa waaye een, biyo xireen oo biyihii magaalada ka bixi lahaa waay biyihii magaalada een, ka soo- ku- ka soo baxa meeshay mari lahaayeen meesha la hagaajinaya si ay biyihii uga baxaan haddii kale biyaha ugu soo laabanaya magaaladii meelo kale haa oo aan ka shaqaynin oo webiga arjana saaran oo webiga soo fuulay oo aan xirnay waa jirtaa shalay sidoo kale meelo badan aan soo xirnay marka ilaahay mahaddiisa waan dadaalnay haddana hawshii waa ku dhex jirnaa may roogna geega xaafadda holwadaag may ogaadaseena xaafadda en kanaalkii oo bariiska waraabiyaay beeraha nambar afar siitii guddigii walaayada soo saartiya geega shaqeeya baldoosarkii nilin sasaari gadaalay sidaad aragoytan way shaqeeyoy kanaalkaad la suubiin kanaalkii isinkasaytan way xaafadda holwadaag buundidii goomoola galayti hadda may ogaadaseena en bulshada xaafadda ka mid aya jaybeder sidii inkasaytan jidkan bu'aal ambahaw baldoosa biyaas biya ka sogoy baldoosa la jeyla sarreebi magaalada aad iyo aad ageega bulshada lanka shaqeeya bulshadana aad iyo aad aan ka faraxsinte hay-ad geegun wal aan ka baahingne male unuba iska filingne badim geega baldoosarka xaafada walaayada sadirtii oo xaafado ka shaqeeya makiinadihii shaqeeyoya goobaha ay shaqada ka socotay waxaa ku sugnaa xubno ka tirsan guddiga waxaana lagu wadaa in ay shaqadu gaarto goobo hor leh shaqada oo si rasmi ah kaga bilaabatay magaalada jilib ayaa laga shaqeeyey buundada jaybadar kanaalka shiinaha ee goomole kanaalka biyaha ka qaada xaafadda howlwadaag sidoo kalena sii marsiiya musallaha macalinaadan waxaa sidoo kale laga shaqeeyey buundada weyn ee degmada jilib iyadoona laga saaray qashinka iyo geedaha mahadsanid walaalka dhuubow nadwo wacyigelin ah oo dadka lagu baraarujinayo ka hortaga fatahaadaha iyo daadadka ka dhashay roobabka ayaa lagu qabtay degmooyin iyo deegaano wilaayada baay ka mid ah siduu warbixintan inoogu eegayo xasan cabdiraxmaan abu xasaan nadwaadkan oo dadka lagu wacyigelinayo ayaa si saf ballaaran ah kaga bilowday dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay iyadoona ay ka qayb qaadanayaan culummo ugaasyo iyo salaatiin waxaa muslimiinta loogu baaqay inay iscaawiyaan garabna isa siiyaan si gaara in looga warhayo dadka saameynta ay ku yeesheen fatahaadaha iyo daadadka kusoo rogmay qaar badan oo ka mida degmooyinka iyo deegaanada wilaayada deegaanada bisiqcadde oo hoos tagta degmada boorxakabo iidaalo oo hoos tagta degmada baydhabo raamacadey oo hoos tagta degmada qansax dheere iyo degmooyinka ufurow iyo buulo fullay ayay si wadajir ah kaga bilowdeen nadwaadkan diiniga ah ee dadka lagu wacyigelinayo culummada ka qayb qaadanaysa nadwaadkan waxaa ka mid a sheekh mukhtaar abu muslim sheekh maxamed axmed garaar sheekh maxamuud iidaale iyo culummo kale وما سابقكم مصيبة قد مكرت أيديكم ويعفو عن كثير ولسي أسيا ما بجران إلا هذه سي أسيا وأنت سي لكويتا إلى إلي وهي أن أسيا باهلا هذا بشل هذا إيو طول هذا يبس ولم دليا أن كسب الله أدوان كسب الله بني كسبها فالأسيا أهل الله يسا إلهي قاعدة كتوس انت ولي إلهي كفاري أتفرت وانتو إلهي كوريمين وكريم انت أني إنسان لين بعني سيان لهم درسة أني كسم لين هم على كسم لين مصيبة كأسيو وغشاني ومضاتي بس ilaahay subxaana wa tacaala ciidamadiisa kamidayin roobkay bururi oo dooloobi baroodan oo iskuudhiya ilaahay subxaana wa tacaala ciidankiisa kamidayin haddii waryaran seexatuusi walaalayaal roobku bururi dooloobi ha baroodan weryaarki ha baroodan muuqa biyoga farmooy butubutubutubeelay biyoga dhulka dhantaagi sidoo kale waxaa nabadoonada iyo nuqabada ka qayb qaadanaysa nadwaadkan ka mid ah nabadoon ibraahim shaacirul islaam suldaan cabdulqaadir sheekh cabdicasiis daadey iyo ugaasyo kale
walaalaha muslimiinta ee meel walba rogan imtixaanka waa inay ogaadaan in isu jaro oo runtii koonkan iyo adduunka ma inkarsano badan ah ambiyada iyo rasuulada ambiyada iyo rasuulada waan imtixaano jarin waana imtixaanka ka sabara jarin may balanaa unuuna inayna ka sabarno masiibadan batikadeydi intii masiibad bankadeynaha walbo waa naskaxaysanaydin xoogi in lasgalan qobo gacanta lasrabo haddii saasi lasgalamo maysi suge diiwaana lisuge diiwaanka lisuge qaan waladan igbaanya walaabuni sheegayina xaanasa kiligeyn qaan nadwaadkan wacyigelinta ah ee ka socda wilaayada islaamiga ee baay ayaa ku soo aadaya xilli dhowaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku dhawaaqday guddi loogu talagalay inay ka hortagaan fatahaadaha iyo daadadka kusoo rogmay in badan oo ka mid a wilaayaadka islaamiga kuwaas oo saameyn ku yeeshay kumanaan muslimiin ah oo ku nool wilaayaadka islaamiga mahadsanid walaalka abu xasaan ciidanka dowladda xabashada etoobiya iyo kuwa jabhadda faano ee maxaarada ayaa kala qabsaday degmooyin iyo deegaano ka mid ah waddankaasi kadib dagaallo culus oo labada dhinaca ku dhex maray waqooyiga dalka etoobiya faahfaahinta warkan waxaa inoo hayaa cabdiqaani maxamed wararka ka imanaya waddanka itoobiya ayaa sheegaya in isbedelo dhanka maamulka ay saacadii lasoo dhaafay ka dhaceen dhowr magaalo oo ku yaala waddankaasi ciidamada xabashida itoobiya ayaa dib ula wareegay gacan ku-haynta magaalada lalibelah oo khamiistii lasoo dhaafay ay dagaal ku qabsadeen xoogaga amxaarada ah ee faano loo yaqaan goobjoogayaal ayaa sheegay in ciidamada abiy axmed gelinkii dambe ee sabtida ay dib ugu laabteen saldhigga booliiska iyo xarumaha degmada inkastoo dhammaan maxaabiistii lasii daayay khamiistii kooxda fano oo ka hadashay qabsashadeedii lalabela ayaa sheegtay in qorshuhu uu ahaa sidii loo soo furan lahaa boqolaal maxaabiis ah oo u xirnaa waxa ay ugu yeeraan nidaamka faashilka ah oo ay ula jeedaan dowladda abiy axmed dhinaca kale wararka ka imanaya waqooyiga itoobiya ayaa sheegaya in mucaaradka hubaysan ay la wareegeen gacan ku-haynta deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka wallo warbaahinta maxalligaah ayaa sheegtay in gacanta dowladda ay ka baxeen deegaanada kale ah heeg iyo kutaaber oo dhammaantood ka tirsan gobolka wallo wararka ayaa intaas ku daraya in dagaalyahanada fano ay kaabiga ku hayaan magaalada muhiimka ah ee d c waqooyiga itoobiya waxaa ka holcaya dagaalada culus ee u dhexeeya ciidamada dowladda xabashida itoobiya iyo kuwa amxarada iyadoo dagaaladaas ay marba markii ka dambeysa ay kusii fidayaan dhul hor leh waxaana intaasi sii dheer khasaaraha dhimasho iyo midka dhaawac iyo barakaca xooggan ee ay sababeen dagaaladaas waad mahadsantahay walaalka cabdiqani ugu dambeyntii madaxa maamul goboleedka riddada puntland ayaa lagu eedeeyey inuu ka dambeeyey dagaal murtadiinta ku dhex maray dhowaan degmada garoowe ee gobolka nugaal casaam carafaad ayaa haya warbixintan siyaasiyiinta maamulka mucaaradka puntland ayaa dagaalkii toddobaad ka hor ka dhacay magaalada garowe ku eedeeyey madaxweynaha maamulkaasi siciid deni waxayna sheegeen in mas-uuliyadda wixii ka dhacay isaga uu leeyahay dalladdu waxay ka xun tahay islamarkaana cambaaraynaysaa falkii ka dhacay barxadda caasimadda garowe toddobada bishii koob iyo tobnaad labada kun iyo saddex iyo labaatanka kaasoo ay ka dhalatay khasaare dhimasho iyo dhaawacba dalladdu waxay u aragtaa mas-uuliyadda iyo cawaaqib xumadii ka dhalatay dhacdadaas inuu leeyahay madaxweynaha xilkiisu dhammaadka yahay oo sidii caadada u ahayd kala qaybinta baas abuurka iyo iska horkeenka bulshada puntland ay tahay camalkiisa dhabta ah waxaana maragma doonto ah in dha- dhacdadii barxadda garowe ahayd qorshe abaabulan oo laysaga horkeenayo dad walaalo ah dalladdu waxay rumaysan tahay hadalkii gefka xanafta iyo been abuurka xambaarsanaa ee ka soo yeedhay guddiga amniga gobolka nugaal iyo taliska booliiska puntland uu ahaa mu'aamarad siyaasadeed oo ka timi siciid cabdilaahi deni ujeeddadeeduna ay ahayd khalkhalgelin amni magacdil mas-uuliyiin iyo kicin bulsho laguna xalaalaysanayo beegsiga siyaasiyiinta ka soo horjeeda damaca ku dhisan muddo kororsiga iyo awood maroorsiga ee uu siciid cabdilaahi deni habdhaqanka uu ku- uu- habdhaqanka u leeyahay khilaafkan u dhexeeya mucaaradka puntland iyo madaxweynaha maamulka herdada puntland siciid deni ayaa ka taagan magaalada garowe mahadsanid walaalka cazaam walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socda warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalos xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu